bismillahi raxmaani raxiim mayba marka hore inta ku salaamaya shacbweynaha ka nool koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo bacdi salaam su-aalada i weydiida oo ma informoys ninkal fadhiga baarlamaanka baarlamaanka si adiba ogtamayb waa sagaal iyo labaatankii bilii iyo dawn hamuudali yaa kuley yaa yaa yaa furmushi lagu faday isku markiiba ee guddiga joogtada baarlamaanka iyo shir degdega in iska kooy xildhibaanadii oo maylarahay cods badan hawada jeediyeen iyo mayha codsadeena bilo ramadaan intii iyo ku dhamaadas in maylarahay isu fasax gaaban la siiy marka haddii sababa waslayn hirinay baahina waal kala culeysya iyo dhibaato kala ma jara marka bili ramadaan dartiele maylarahay fasaxas laka shil muqunyo intii us hadda maylarahay fasax laka jarayna maylarahay dee ma isku fafadhiina wal shaqeeyay guddiga joogtada maylarahay dee shaqadii wada wadaden marka haddee marka arrintaas saas leeyimaaheen dhib kalma jaro may baa jaree warar bulshada isla dhex maraasa oo ka eedan inay baarlamaanka usa unfurum waaysiiya arrimo ka eedan waktigii oo doorashooyinkii iyo hadhow guddoonka baarlamaankana may baa mar un lakunan nin sheegay inay onjarna wal ajende oo hata baarlamaanka usa unfurumaaw arrimoogaas may ku yarfadi arrimoogaas wey wal oo meel larahay dee ku tarkateen iyo dadka isku wadadaan laayo bili ramadlan iyo fasax laka jari bili ramadlan dhamaatay sida adiiba ogta meel larahay baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed bilowgi hadda inka damboy oo isu furanay maybo shaqooyinka inka fara badan oo qobadeen meel larahay baarlamaan qobadi kulli aan adama xasuusini haddana fasaxaas laka jari fasaxaas intii laka jarina shaqada dareertay ma roogsanaana maalintii meel larahay isbuuci lama jeer saddex jeer guddiga joogto walna iskooyaay ajende iyo meel larahay walaagii oo lakuwada hadalka walkuwa hadalaay marka shaqooyinka dareeraan tan kale mayb hadda naftiyaba meel larahay baarlamaanka intiis badanna mayb aha fasaxyo ka wada jiraan qaar may ba jiraan cimradii aan behen qaar may larahay dhinaca caafimaad oo turkiga meelo aan behen hadda may larahay isbuuc hadda hani dareera oo kuley berri misberi dambuli naqli doonta mooshi tiro fara badan oo baarlamaanka ayaa may larahay training injeeda oo banaanka injeeda oo dalka kenya iyo injeeda marka haddee shaqooyinka maybu hadee baarlamaanka intiisu fidhiyo kuraasta fidhiyo may larahay meeloley laka laka ha hadalo laynaa shaqada sila faday isagu si fayla dareerta waana dareerta haddana si dareera doonta insha allah okay baarlamaanka waliba waa golaha sharci dejinta wadan walbu mayba na jartay ajendalan oo guddoonka baarlamaanka buu sheegay inay maxaa yirin baarlamaanka hooba haddana fasax kale oo dhinigaasi tababaro kale on bahaan maka aalaaso ini meel walka jaraan oo waktigii cambaynka lailaha katoosi lafado baarlamaanka nisu fulo maadaama idka oo doorashadan iyo dhiibidaya me sida adii sheegays ajende oo kale maylahay horta ajenda mayba ku kooyay golaha wasiirinta ku kooyay maylahay heer hoosaad ku kooyay golaha wasiirinta markii isku kooyay mayba maylahay golaha madaxweynaha linjiye madaxweynaha saxiixe madaxweynaha markii is saxiix may buu golaha wasiirinta dan habas habas mariyam iyo hagaagada maylahay hansixiyo oo markaas kadib leeyahay in gudubay marka kulay hadda mayba ma leeyahay wal oo maylahay madaxweynihi ha ku gudubi oo meel araay golaha wasiirinta ha ku gudubi hooba fuudahani haaye fadna mayba waa kulley dareema fadni kulley wal fuudahani haaye ma leh baarlamaanka shaqadiisna mayba kow ku ahaa tar hadi la haayo ibo waa wal haayaba mayba waa capacity building waaye training dibidda ew in badan aa la sugaay marka xildhibaano tiradooni idan badan tu waaye marka usbuucyo layma wanaadaan haddii in badan talama usbuuco kale wo waana kuwaayaan hooba kuwaayaan haddana huli hore ku bilaawadaas marka tageyada may baara kornaa baarlamaanka shaqadiisa ma wadada ma ero koro shaqadiisa toose waan wadada waana wadada marka marka tanyada sheegdhong meelo maka dhumaa hooba sagaal labaatankii bili abril la fadaaye ini isu furuma baarlamaanka may iyo june oo hataba ka jarna misaraso marku maadaama yoba afar bilood lay fidhiyaya maede horta maybu aha inta hadda una kuma qoran maybu aha insaasan badan ba maba hal bil oo kale wo biliyadan ade fasax oo meel raay oo cosib xildhibaanada sharaftile baarlamaanka dowladgoboleedka hajeediisideen ahay marka haddii hajeediisideen may fasax maysin sii koran iyo la raay bili bilramadlangu tuma ilama bilooda la sugaayo meel raay yaa barakada ilaahay ninshaani marka biliyada in man kastaba isku nasado meel raay guriyashay isku roogado iyo hayti saas la ajisheena may buaha may fadhiina wal shaqeeyayaa ka eri baarlamaanka shaqeeyaay guddiis joogtada shaqeeyayaan guddoonka fadhii meelaminbana marka tanyada may buaha in yoo shaqeeyaay walilikubaahdaay in walkubada la qowda maalin walka yorama qoban okay waxaa bahaato ku weelbo inay baarlamaankii fasax baahadeen oo dheeri eh ma faylahayn in baarlamaanka niskooyo hatana taasaasi caamilon ku hadal maadaama idkii bulshadii oo matalaya maya sidii oba mayba baarlamaanka mayba ku koobanya guddiyo ku koobanya guddiyada haddana mayba guddi joogto wala raawayaan ku dhex dooraday marka guddiga joogtada mayba waahan walaagii isu meel raay iyo iyo guddoonka iyo isla qaadadaan baarlamaanka kalena kaasa saasa aqlabiyad isuna ka qaba waana saasa meel raay holiyo konformka eta haatan xildhibaan bashiir aadamay baa xogeeyey in ataa guddiga amniga ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya todobaadkan una hata aakhirjay maroo hayna baydhabo wayba ku dhiiday dilil shalgadiisan oo hataa sheentii tiigeekanka damboyti inay beledka hataa kistooyar daqiiqada usii shalgireen markuunka baarlamaan qahan arrintaas intii dhibaatooyinku dhinaga ammaanka ee dhiyaan iniskoytena kuwada hadaleena xaaladun hasiyaa d e c d markaas la maarayla ha walku wada hadalay mayba waa horta soomaaliya mayba waa soddon iyo soddon sano kala dhawaada mayba waa burbur bay lagu jari burburkaas ku jarina mayba si lahanku kabada mayba in yar in yar waaye un koonfur galbeed ahaan iyo haddana baydhabo ahaan mayba waa horta arrimo iyo iidan ku yaraada jarni waana insha allahu haddana mayba waa wala hadda dhiyana mayba waa wal maalin kastaba ku dhiyahayo istiidiyada kale iyo meel raay caasimada muqdisho adiba dheegahayta kuleyna wariye waa ita xamar ciidan lama ciidangaa iska dhiidi meel raay haani oo xasilinta iyo haangaa iska dhiyaan maybaa ka dhimaday afar iyo shan usbuuciba mayba lama jir sida jeera ku dhiyahayta un hadda marka mayba arrin kornehe intii hadda meel raay dee sanadkan oo kaleba mayba waa waa dhacdadii in korreyti oo kale meel raay oo meel raay geek oo kale isku dhiidiyo tan yadana intay ka dhimatay mayba waa ilaahay ang naxariisa kulana ku tacsiyeeyaan laakiin insha allahu mayba waa dadkii falkaas jeysidiina maybu ahaadee maybu aha dad howlgalka jaray oo ciidamada iyo meel oo koonfur galbeed naftiyo haayabo iyo naftiyoba mayba mayba maylay karaad roogeen meel raasi amniga kasugu fadeen marka mayba tiyada hadii dhiidina mayba hadana mayba dabada la gobadi nankii falkaasi way suubiyay oo meel raasi ku nagatiina mayba hadda kulli mayba saldhiga rooga marka mayba arkakunaa tanyada ina mayba aha wal oo kamac oo kale isku dhiyi dhif in naadar waaye marka shacabku maybaan ka baaqanaya meel raay inyo nibadda qaadadaan iyo meel raay gacmo isqabsadaan walaagii lahamari wal ogiyo marka siiliinku gudubu faday horleen kugu dareera faday marka taasna iyonan ka baaqe midbaa ku wargabnaa ini daraad inka damboyti dilkii markii dhiyay ilinta beledkun baydhow jarjareedii ku dhiyay oo kale dhalinyaro yaa ku dhiiday musawirkii oo madaxweynaha oo kale maalin idi hay-adihi amniganiyo roogaan ka gudi ahaan arrintaas siin saamayd wallahi aan horta arrintiyada meel raay isu dheegi laakiin saanan dheegi iyo si dadka in shaga hayaan meel raay shalata aan may baan dheegayay in meel raay isu sawirka meel ka dhiganayay badan portugal isku ku dhiganayay meel isu borowi marka dad oo meel raay de in yo bedelaan fadayaan oo kale meel borowi oo kale se lahan fuji war soo kale dhigi maayan war hadda cara iyo meel iska dhac iyo madna min dheegna kulli hadii biya jartoona may baa kulli may baa baaritaan kala kasuubiya idii arrintaas ku damboytina kulli may baan argaanay in yo kulli weli sharciga ku qabo insha allah yoona in lagu waafajiyo doono guddiga oo oo ammaanka baarlamaanka koonfur galbeed howlu isu qobado inta badan hooba sharaxaad kooban ku dhiibta guddiga amniga baarlamaanka mayba waa la xisaabtanka mayba waa wasaaradda amniga iyo meel raay la shaqaynta iyo kawarhaynta ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya intii joogbay rogaan kii meel raay dee saadkiisho iyo raashinsho iyo manololiyo walashosiyo ete mayba sidiisba guddiga amniga baarlamaanka mayba waa shacabkii iyo hataa iyo mayba aan dhexeeya iyo dowladdii aan dhexeeya haddii shacabkii meel raay usub cabasho iyo walyaabo iyo ku qabaan iyo unu nin gudbiyaan ununa wasaaradii amniga unu gudbiyin wasaaradii amnigana meelay oo meel raay us caqabadaas ku jarta ama meel raay isfahamkaas yoona ku jara in yana meel raay ku bedela meel raay sidii meel raay meel raay qaabkii usugahay lagu bedelo fadiyana in ya ka shaqayta marka shaqooyinkiis iyadaan fara badan yihin hadda maalmoon haddaan oo saddex maalmood hadduun hamoodnay oo geeka laha gebagabeeyey mayba mayba ku jaran yihiin meel raay us community policing xaafado magaalada baydhabo dad shacab lagu wada sheeni iyo booliiskii olani sheeni si iyo un wada shaqeeyo fadeen oo meel raay xogtan shil qaadada fadeen amniga unku wada shaqeeyo fadeen booliiska lakin sheego sidii mayba bulshada dhali bulshada ku kooy marka bulshadii isu ku kooyna meel raay meel raay isu meel raay in yoono xiriirsho iyo meel raay iyo xogtiyo iyo walaasha shil qaadadaan baydhabo dibsa dogtamayba ku furanahan labaatan iyo toddoba rugood oo booliis station yar yara ku furan labaatan toddobadaas mayba xaafade ka yaalaan mayba rogeynan oo meel raay saldhigaas wey meel raay isu roogo oo ka shaqeeyo nanku siga iyo bulshada meel raay isla noolyin in meel raay safeel aan wada shaqeeya in meel raay de walaagay oo xataa meel raay khilaafaad imas walaagay oo meel raay iska qabsa dacwooyin yiris xataa in iyo meelo ka xalaysadaan haddii meel raay tanyadan hadafadna mayba meel nagada faday saldhiga weyn oo meel raay baydhabo in la niska kooyo meel raay isu dadkana kara faada fadeen marka lamadii qof hataa is dagaalamay boo markii booliiska miilaanka seede saldhigii suga hayaa la sheene miila meel raay arrimoshoo laka dhamaayo wali miila meel raayisa arrimoshoo laka dhamaayo mase laka galwaayon may baa lahan gudbiyey saldhigi weyn lahan gudbiyey marka booliiska iyada shaqadiisa faylata marka insha allahu traininkaasna may bahay saddex maalmooda ku dareeray mayba biyaayay meel raayisa amazon boolice dad oo qoyd khubro badan in le meel rahay nigeria dadku dareeri dad oo meel rahay ghana ku socdo dad uganda ku socdo meel rahay dadkaasaa wada haayeen casharadii la wada siiyeyna meel rahay saraakiisha booliisku ku dareertay iyo kuwii oo meel rahay bulshadii qeybasho shaldimo xaafado shaldimo lukusheeni iyadoo oo meel rahay nin kastaba meel rahay waajibaadkii isu leeyihin isu ogya meel rahay waana ha dhamaaday waana meel rahay isu guulfayle yaa ka dhamaaday okay dhawaantuumay baa ka dhamaaday koonfur galbeed shir oo laka lahaayay guddiga amniga qaranka guddigaas amniga qaranka shirkii inta ka lahaayay arrimo maamulka koonfur galbeed isdii boliis jey lunku warqaba lahaay ajendahan in horshidayteena oo guddigin intiiskama qaadateen maadaama dowlad goboleedkiiba martigeliyaasi barnaamijka dowlad goboleedka martigeliyaasi laakiin maybu ahaan wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed roogda madaxweynaha roogi marka iyagoo matalayeen ajendana walaagaba maylahay horanbaleen diyaari walan gudbiye maybaa kow kumid haytay maylahay in la furo wadadan isku xiraas muqdisho iyo baydhabo oo caqabad fara badan iyo dhibaatooyin badan ku jirtay tan oo maylahay baraawe iyo iyo afgoy nafto iskiilaas iyana caqabad iyo dhibaato badan lagu sheegay walaagaas oo dhanba maylahay sidii degdeg maylahay walan kugu qobda fadi wadanka sidiis maybu ahaa maamulka leela hadda dejimaahayna dowlad federaala ku jirta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed s n a waa rooga marka haddii maybu ahaa stateka maybu ahaa state boolice laayo malrayo iyo daraawiishtiis laayo walyaabo yar yar waxoolasho ile malrayo in iyo qobadaamo laakiin walaageeba xoreenga iyo walaageeba xuduude iyo walaage oo malraay de intaasoo wada elaska fur la fado maybu ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed yaa malraaya aan qaabilsan tiyadahaytana walan gudbiyey jawaabtiya degdegana kulley walku sugahaya dhanka muqdisho iyo malraay iyo wasaaradda malraay isu difaaca ee dowladda soomaaliyeed dhinacaas lagu sugaya waana sidanka dhaqsiyaha badan ama malay doona in jawaab lagu kala dooniyo adan inka dambeyntii xildhibaan bashiir ibraahim aramoogun dhawaantu hanagnagadi beledkun baydhabo ee may qorshayaal ay siiyeen kukuyaala oo dhiniga amniga eh siiyee mar dembi inin dhiina falalkii dhii oo kale waanan ku gaashaa mataa tanyada maybu ahaa maybu hindisa sharciyeed oo wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed baarlamaanka hanwada yaa fuudahan yahaaya sharcigu sigay hobalasheen mayba taawiyayihin ilaahay idin sheeyey in mayla raayay dee iska qabsi iyo dhulal iska qabsada iyo nankoowaha ifiiriyey mayla raayay gurigaana min wadna korosida lahka dhiidi iyo kulley maybu ahaa sharciya la ku wada saari doona sharcigaas hobalaha saarona maybu namba meel isu roogaya waana ka xakameeya mayla raay markii la baasmareegana kulley idaacadaha laku sheegay shacabkana walan sheegay mayla raay iskartana walan sheegay iyo dhanbolan wada sheegay marka markii dhankaasi way ka xadgudub mayba kulley hela dooneen walaagii codka shacabka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed usub baas maray mayba ku waabasho ma leh marka taasaa ka gebagabeeya eed iyadaan salaamee bulshada ka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo mayba aan ka baaqay in iyo nabadda qaadadaan in iyo galnyaa isku obsadaan in mayla raayiiso ilaahayna ku obsadaan oo mayla raayiiso rabishoona isku tuudaan marka walhoba dhiyaana see ka dhiyan ma eraahan saliinku behe waa la eree eed iyadaan aan salaamee eed iyadaan mahadsankaasna may bahaaye xildhibaan bashiir ibraahim aadan oo ah xogayaha guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo idin ku warramay